Gudoomiyaha gobolka Kim Reynolds ayaa sheegtay in Iowa ay ku bari doonto koox ka mid ah gobollada ay hoggaamiso Jamhuuriyadda ee soo afjaray barnaamijka federaalka ee la xiriiray masiibooyinka faa'iidada oo uu siiyo shaqaalaha bilo shaqaale ah. Reynolds waxay sheegtay in gobolku joojin doono kobcinta federaalka oo ay ku jirto lacag tiro dheeraad ah sedax boqol usbuucii shaqo la'aan. Reynolds waxay tiri faa'iidooyinka ayaa dadka ka celinaya inay shaqada ku soo noqdaan waxayna caqabad ku yihiin dhaqaalaha gobolka. Faa'iidooyinku waxay dhammaan doonaan Juun toban iyo labadeeda. Maanta gudoomiyayaasha ku socda toban iyo sagaal gobol oo ay ku jiraan dhammaan saddexda gobol ee Siwiilan ayaa soo saaray warqad wadajir ah oo ay ugu bayaaqaan madaxweynaha Joe Biden inuu tallaabo degdeg ah qaado wax ugu yaraan dhibaatada ka taagan xadka Koonfureed. Waxay yiraahdeen maadaama tirada soo gaalitooga muhaajiriinta ah aysan gaarin heerkii ugu sarreeyay muddo labaatan sano ah arrintuna aysan aad u weynayn in la isku dejiro. Golaha Siwiish Community Schools waxay heshiisyada la galeen ururo matala macallimiinta iyo xubnaha shaqaalaha shirkii xalay ee guddiga. Macallimiinta haysta shahaadada koowaad waxay arki doonaan shan boqol iyo afartan doolar mushahar kordhin ah. Mushaharka bilowga ah ee macallinka sanadka koowaad ee Siwiish wuxuu hadda ka badan yahay afartan iyo sedax kun doolar. Marka la dardaro mushaharka iyo faa'iidooyinka, kororka wadarta xirmada wuxuu ku badan yahay laba dhibic afar boqolkiiba. Waaxda caafimaadka dadweynaha ayaa ku soo waramayn dhimasho sabab la xiriira dhibaatooyinka Covid-19 iyo ku dhawaad sedax boqol xaaladood cusub oo ay ku jiraan qarsiin ka tirsan gobolka Woodbury. Waaxda caafimaadka deegaanka Dakota ayaa shaacisay qorsheynta rugta tallaalka Sabtida dadku waxay qaadan karaan qaadashada koowaad iyo labaad ee xarunta kollejka Koonfurta Siwiish laga bilaabo tobanka subaxnimo ilaa duhurkii.